colaadow sidaad u sheegtaybo waxaan qabanay war jaraa-id gaar ahaan sida ad la socoto magaalada kismaayo oo hadda ka horna ay kasoo dhiseen waxay ku sheegeen maamul go ku sheegeen baarlamaan oo maamulkaas ay ku keeneen habkay ku yimaadeen markaa baarlamaankii federaalka arkeen ayaa inta loo codeeyey oo laga wada hadlay yaa boqol iyo afartan iyo labo xildhibaan oo fadhiday maalinta ayadaa kulanka yaa boqol iyo soddon iyo laba waxay u codeeyeen inuu yahay xaaraan oo dib loogu noqdo ayagaana xaq u lahaa baarlamaanka siduu sharciga noo qorayo federaalka noo degan iyo heshiiskii dhex maray dawladda kumeel gaarka iyo axmed madoobe ku dhex maray adisababa isaga lafti wuxuu qorahayaa qodob ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay baarlamaanka goboleedka marka lasoo dhisahayo waxaa soo dhisaya salaadiinta iyo waxgaradka deegaanadaas oy garab siinhayaan xildhibaanada federaalka ah markii lasoo xulo kadibna ansixintiisa waxaa iska dhe xildhibaanada maamul baarlamanka federaalka xildhibaanadiis ayaa ansixinaya marka ma ahayn meel ilaa kamaana duulayn laakiin maamulka axmed madoobe khaasatan axmed madoobe laftigiisa wuxuu codsaday in dib loogu dhigo doorashada baarlamaanki baa diidaa laleeyahayoo arrintaa colaadow warkaasu waa war aan meesha ku jirin baarlamaan wax diida meeshaan ma yaallo niman asagoo meel kusoo xaraystay weeyo waxa waxaa weeyo waxaan jirin wey dad isaga meel ku urursaday oo weliba isaga keensaday dadkii beelaha deegaanada iyo gobollada iyo degmooyinka aysan keensan oo isaga keensad ule waa diidaan waxa kan waa wax isaga dadka maqashinaya mooyaane wax jiritaan lama aha hadday dhacdo in doorashadaasi la qabto oo baarlamaankii jubbaland ee kumeel gaarka ahaa ee doorashadaasi ay qabtaan maxaa maa maxaa lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay sharcigii dalka u yaalla lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay kala dambaynta ummadda soomaaliyeed baa lagu xadgudbay sharciga dalka u yaalla waa sharciga uu ku dhisan yahay maamulka hadda dawladdan jirto oo kumeel gaarka ka baxday oo dawladda federaalka ee soomaaliya ah sharcigu ku dhisan yahay wey sharciga asaga lagu xadgudbahay waxaa ka dhisan waxaa ku xadgudbahayana dawladda dhexdeeda aan u aragnaa xadgudubkaasna ka imaanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ila ma caddo warkooda inay warkooda caddeeyaan baan rabnaa dhinacan gedoo kale markay aan fiirin oo kale howlgallaa socday madaxdii gedo iyo mas-uuliyiin kale marka maxaa idinkana taas kala socoteen oo xildhibaanadiini jubbooyinka
colaadow qodobka labaad labada qodob oon meesha uga doodaynay oo wada tashiga ay ka lahaayeen waxgaradka iyo salaadiyiinta iyo xildhibaanada deegaanadaas qodobka labaad wuxuu ahaa arrinta iyada annaga sidaan ognahay ama lala wada socdo ciidamada amison hawl waxay mandate uhaystaan cadowga si loola dagaalamo inay ka siiyaan gacan dawladda soomaaliyeed oo ciidankoodana ka garab dagaalamaan ciidamada soomaaliyeed iyo ayaga si ay cadowga waraayaan way uhaystaan mandate uma hayno wax mandate inay uhaystaan inay maamul usoo sameeyaan meelaha la qabto arrintaas terms of referensiga ciidamada ay kusoo galeen dalka amison gaar ahaan ciidamada xuduudada nala leh dalka xuduudda baarlamaanka ka dalbanayna waana arki doonaa